جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay kooiyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ro-on warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbooyinka markab ay leedahay dowladda shiicada iiraan ayaa lagu afduubtay xeebta dalka soomaaliya iyadoona xog dheeraada laga helayay afduubkaasi munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool gaadiidleyda shabeellada hoose ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyinka murtadiinta ay soo dhiganayaan deegaano ka tirsan gobolkaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warbixintanoo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen qaar ka mid ah xeryaha iyo saldhigyada deegaanada uu cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas dagaalka hore waxay ciidamada mujaahidiinta xalay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooli waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lantabuur ee ka mid ah deegaanada kufaarta duulaanka ay kaga sugan yihiin dhanka kale mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka jaziire oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka isla habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose halkaasoo lagu dilay askari ka tirsana murtadiinta iyadoo mid kalena lagu dhaawacay mahadsanid abuushayba guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbooyinka warbixintan waxaa inoo haya cusmaan axmed duubow iyadoo qaybkaha gurmadka loo fidinayo dadka tabaaleysanaya ay deegaanadoodii biyaha ka soo kiciyeen ayaa loo sameeyey mashruuc baaritaanno iyo daawo qaybina oo barbar socotay daadgureenta iyo raashin qaybinta marka laga soo tago in deegaano badan laga qaybiyey raashiin iyo agabyo kale waxaa jiray baaritaano loo sameeyey qaar ka mid a dadka ku nool hareeraha biyaha oo halis tahay inay ka dilaacaan cudurrada ka dhasha biyaha wasaqaysan koox dhaqaatiira oo qayb ka ahayd guddiga gurmadka ayaa gaaray deegaanada ku dhowdhow webiga waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlo caafimaad halkii ay ka socdeen baaritaanada loo sameynayay bulshada tabaalaysan ayaa mid ka mid ah howlwadanadii caafimaadkan weydiiyey waxyaabaha u qabsoomay
mid tiim adiga ilaa lix qofoodaan ku soconnaa walaalaheenna oo fatahaadaha iyo dhibka iyo rafaadka soo galay annaguna dhibka iyo rafaadkaan la qaybsanaynaa qaarkood waxay qabaan xanuunada oo shubanka qaarna waxay qabaan xanuunada oo maleeriyada qufaca oo adigu un xanuuno tira badan waa haddana dibaan usii waraysanaynaa hawshoodana dibaan u gelaynaa insha allahu tacaala qaar ka mid ah dadkii baaritaanada maray sidoo kalena la siiyey daawooyin ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus magacay waa axmed waxaa lii siiyey daawoyn aawali baari waa laa elemaana kan malaari iyo iyo kor hogataan iyo asaasiid ayaa liiga hadlay waxaa lii siiyey daawoyn iyo irbitiyaal ayaa lii siiyey hadda waa lii dure ilaahay inuu ii aafiya ka rajaynaya cabdulaahi shariif barako lidhaa deegaankayda waa mareerey halkan maxaa u timid marka daawa rabaa daaw inaa laii baaran rabaa waa xanuunsan yahay fiirahan inta ka horan bee ku soo dhacay fiiraha makuneefud karo mahoga kow waay marka ani joog zaad oo istaag iska badiyo mooge waa kalgo'ah hadda marka inta maxaa u timid daawa rabaa lagu baari markaad weli ma liii baaran laakiin hadda waa sugaya haddaa sugaysaa waxaa la dhihi karaa looma kala harin oo gurmashada dadka ay halakeeyeen fatahaadaha waxaana socota shaqo baaxad leh inkastoo ay weli jiraan dad badan oo dhibanayaal ah una baahan wax u qabasho mahadsaned cusmaan marka bay leedahay dowladda shiicada iiraan ayaa lagu afduubtay xeebta dalka soomaaliya iyadoona xog dheeraada laga helaya afduubkaas faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir
dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka iiraan ayaa lagu afduubtay xoobaha dalka soomaaliya wararka la helayo ayaa sheegaya in doontani ay la socdeen shaqaale u dhashay dalka iiraan iyo ruux soomaali ah oo wardiye u ahaa waxaana ay dhowaan koox burcad ah ka afduubteen xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal ganacsato soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay mas-uul ka ahaayeen doontan la afduubtay kooxda afduubatay ayaa dalbaday in la siiyo lacag madax furasho ah oo dhan afar boqol kun oo dollar kuwaas oo shuruud uga dhigay siideynta doontan iyo shaqaalaha la socda mid ka mid a wakiilada doonidaas ayaa sheegay in kooxda afduubatay doonta ay wacad ku mareen in haddii aan loo fulin dalabkooda ay ku ugaarsanayaan maraakiib kale afduubka doomaha iyo maraakiibta ayaa horey ugu badnaa xeebaha dalka soomaaliya kuwaasoo caqabad ku ahaa maraakiibta shisheeye ee isticmaala biyaha dalkan mahadsaned xaaris munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani
munaasabadan oo ahayd mid ay jufada diinle iyo gaaljarre oo ka tirsan beesha jilible ee degta wilaayada islaamiga ah bakool ay ku caleema saaranayeen nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qeybaha odayaasha dhaqanka ee beesha jilible iyo culimaa udiinka munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qeybaheeda odayaasha dhaqanka beelaha kale ee dega wilaayada iyo qaar ka mida nabadoonada beesha jilible iyo culimaa udiinkooda naqiib sheekh ibdow xasan oo ah naqiibka cusub ee ay caleema saaranayeen jufada diinle iyo gaaljarre ee beelweynta jilible oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ugu baaqay dadkiisa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in uu ku hogaaminayo sunnada iyo kitaabka wal alla wali oo islaamka wali buu ah dee dhaqan shii ee waa in dhaqan ah kitaabka alli wali buu ah an gargaare lankii kitaabka all in kala qanacsanayneen mas-uul miin ihi lankii kitaabka all ka qanacsano wali buu ah kitaabka all ani la korweelo ka qanacsana haddee mas-uul shee aha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mida nabadoonada beelaha ee munaasabadda goobjoog ahaa oo kelimad ka jeediyey xafladda caleemasaarka ayaa yidhi ilaahi tabaaraka watacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl imaano wiin eed iyo eed gaalin ah eedan wiinga geeka uu ka korshay saartan imaanadii ahayta ilaahay ko cadaaladka gududa allah kuweel muslimiintii usa hadoorratay ini kitaabka ilaahay haanka hogaamiyey haan doorati koo cadaalad ka hogaamiyayo haani todobadii ilaahay arshashay hirgelaaye kukumad naqdaay allah kuweel unuun haddii una dadkii mas-uulintii dadkii hadoorhaday mas-uuliddaas haan doorhadi una enna baali diinli gaaljara haddii enna mayninin ku baahanyaa ikhwaani ini walaalkeen wal kastaba waliba munkar baan hayn inuuna ka addiicin horta waliba aan mahadnagay walaayadii oo macnaha barnaamijka sugaha agaasintay oo dadkuun dowladdan qobati oo muddada sideed beer inta ka suganaayeen oo cashirada diiniga siyaasa dadka marti sharafta eh oo ha ku qeyb galay jelisadon tan oo haddana intan la fadhiyey oo sagaal ii siyeed mase jilible eelkooda ii meel raa'i ee bogol hore walba haadan ada lambantaroog hamiin leah ma is aragahayo intiiba intaa ku qeyb gallay oo hadda geeka isbedelkun maamulka ii meel raa'i xafladun tan ahni kula qeyb laganay eedan ka mahadnagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo jufada diinle iyo gaaljarre oo ka tirsan beesha jilible ay sheegeen in ay diyaar u yihiin ilaalinta diinta islaamka iyo u gargaaridiisa iyo in ay ammaan iyo daris wanaag kula noolaanayaan qabaa'ilada kale ee walaalahooda mahadsanid rabbaani ugu dambeyntiina gaadidleyda shabeellada hoose ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin murtadiinta ay soo dhigteen deegaano ka tirsan gobolkaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah ayaa waxay xilligan cabasho xoogan kasoo yeertay gaadiidleyda shabeellada hoose ee ka shaqaysta muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose gaadiidleydan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay isbaarooyin cusub soo dhigteen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada dhanka xeebta ah waxayna intaasi raaciyeen in iyaga iyo gaadiidkoodaba ay maalmo xiriir ah ku xayiran yihiin waddadaasi hadda anaga meesha aan taagnahay baabuur faaruqaa taalla laakiin waa in haddii la dhaqaaqo baabuur raran oo tiro badan oo xalay ma ahane habeen hore shan saac meeshii lagu celiyey taagan kaamarmaankuna uusan u tegi karin annagana inta u tagnan la yidhi waa laku liif garaacahaa waxay taallaa hadda hal kilomitr noo jirta oo waddada ka leexsan cabdicasiis lafta garen hadduu asagu jigboontigan uu meesha u soo dirana waxaa waaye gaadiidku xoolo ma lehe dad noolaa lehe asalaamu calaykum annika waxaan cabasho ka qabnaa rag mooryaan ah oo soo dhigtay isbaaro annakana oon un dul qaada karno ma u dul qaada karno gawaaridan wax laga raadiyo wax yar waa wax yar wax yar cirbada aruuraan waxaan ka dhignaa lacag cirbadihii aruuraan wax laga sii qaadanaya namana qabtaan annaka nimankan oo deertan dhahay annaka lacagaan rabnaa kontaroolka oo gobolka banaadir oo ku yaallo xalane iyo meeshay lacagta nooga rabaan waxaa u dhexaysa hal kilomitir amba hal kilomitir iyo bar namana qabato gaarigan weyna u jeeda waxaa laga raajaa toban dollar tobanka dollar oo laga raadinaya haddii laga sii qaatay lix dollar maxaa ka soo heraay macquul naqa mayso waxaan nahay ummad soomaaliyeed waxaa ku dhibaatasanaa ceelhuur waxaa nagu hayso niman mooryaan anaga dawlad waa dhihi ma karnaba kuwaas sababtoo ee saddex awnimahan lagu haysto ee shaqaysa la ee ilaah kumaxuu cunan la ee ilaah kuuma samadido dhibaataysan ee roobka ku da'aayo ee qabowga ku dhacaayo ee kaneecada cunayso maanta mahaanaa ku dhibaataysanahay degadii muqdisho waa nala ka xiray meelaa ka shaqaysan allana ummaddan haweenka waa laga duugay meelay wax ka qaadan laayihiin saddex habeenay meeshaan nugu haystaa dhaxanta iyo dhidada nugula dhaco u haystaa koonfur galbeed ceelhuur anaga maku arki jirin meel u dhowna xataa nolkama sheegin hadda meel ay ka sheeqaalada ay ka xagayso oo ceelhuur saambaaga ceelhuur taagan taha waxaa noloo kaa qaadu hayaa lacag isbaare ah baawuureyda saddex habeen ayay taagan tahay saddex maalin meeshaana dhibaata nagu haysaa annagoo baawuurey dhibka nagula dhacow hayaa maalmo ka hor ayay ahayd markii ganacsatada iyo gaadiidleyda khudaarta ee magaalada muqdisho ay cabasho xoogan ka muujiyeen dhibaatooyin xoogan oo ay kala kulmayaan dhanka kooxda ridada dhibaatadaas oo ay ugu weyn tahay ey hurdaya oo khudaarleyda muddo laba iyo toban saacadood ah ay u xayirmayaan maalintiiba taas oo sababta in khudaarta halaawdo soona waajahdo khasaare xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu